إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa xalay bahaysay muuqaal cusub oo soo bandhigaya itoobiya oo isku adeegsatay dowladda federaalka dhexdeeda kulan wadatashi ah oo u dhexeeyay beelweynta dir iyo walaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa waxaa laga soo saaray go'aano wax ku ool ah xadrooyin iyo suugaan dhaqameedyo ayaa laga sameeyey duruufta iyo amni darrada ka jirta magaalada muqdisho dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo maleeshiyo beeleed ayaa ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka yaaqbari weyne iyo wanlaweyn ee gobolka shabeellada hoose dagaal beeleed u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa maalintii shalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mudug dowro sharci ah ayaa loo qabtay odayaasha iyo dhallinyarada deegaanka gamboole ee gobolka shabeellada dhexe shil khasaare sababay ayaa dhowaan ka dhacay ismaamul ka tirsan waddanka kenya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa xalay baahisay muuqaal cusub oo soo bandhigaya etoobiya oo isku adeegsatay dowladda federaalka dhexdeeda warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya muxsen xasan soomaalida dhammaanteed ayada oon la kaala dheegin cadowga dhabta ay leedahay dhax la deeriraysay weligeedna ay soo dhex til godobta dheeraatay dagaal dhiiggallay iskaga quboo dhacay kani waa muuqaal cusub oo ay habeenkii xalay baahisay warbaahintan islaamiga ah ee alfurqaan kaasi oo uu cinwaankiisu ahaa dhexgalka xabashida ethoobiya ee dowladda federaalka iyo dhiiranaanta wakiiladeeda sida gaarkaahi ugu matalo daakhilka maamulka uu seetaha u hayo xasan sheekh maxamuud muuqaalkan ayaa sidaba cinwaankiisa laga akhrisan karo amaba laga dheehan karo diiradda lagu saaraya laba ujeeddo oo muhiim ah xilligan kala guurka ah ee aynu maanta nool nahay waxaana lagu bidhaaminayaa xaqaa'iq in muddo ah la isku dayaayey sidii lagu dabooli lahaa walow qorax soo baxday aan sacabo lagu qarin karin lagana soo gudbay xilligii kutira kutaanka ee laga xaqiiqa been sheegi jiray hore wuxuu dhinac mare uu ku dhici waayey asagaa ku dhiraday inuu wada dhex qaadaaye isdaarkan oo la daawan karo qadar dhowr iyo labaatan daqiiqo ah ayaa daaran in bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed tooshka loogu qabto xaqiiqada xidhiirka ka dhexeeya xabashida iyo dowladda federaalka oo marba heer soo maraayey iyo in bannaanka lasoo dhiga dhiiranaanta dabadhilifka ku daaban dowladda ethoobiya balse qaybaha hore ee muuqaalka ayaa lagu dulmarayaa daawadahana loogu soo bandhigayaa siraaca soo jireenka ah ee ka dhexeeya bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed iyo xabashida ethoobiya kaasi oo ka mid ah loolannada had iyo jeer dunida ku dhex maraya islaamka iyo kiristanka ethoobiya ayaa marar kala duwan oo kala fog ku soo duushay dalkan muslimka ah ee soomaaliya iyadoo mar walibana damacsanayd sidii ay ku qabsan lahayd oogana dhigi lahayd gobol ka tirsan ethoobiya oo uu ka babado calankeeda ethoobiya xilliyadii ay soo gashay dalkeenna waxaa ka mid ah kalkii hore ee xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ahaa iyadoona ku timid dalbashadiisa xasan ayaana si diiran u soo dhoweeyey xabashida una xaaray boggiisa iyo laabtiisa qodobada muhiimka ah ee lagu soo bandhigay muuqaalka dhexgalka xabashida ee dowladda federaalka waxaa ka mid ah sida uu xasan sheekh ugu milmay xabashida iyo in uu ku kacay falal ay ku dhici waayeen madaxdii xabashida ku daamneed ee isaga ka horraysay sida in uu u tacsiyeeyey mana zanaawi xilligii uu dhintay iyo in uu soomaali galbeed oo ah gobol ay etoobiya gumaysato ku sheegay in uu yahay dhul xabashi weliba ay kaamirooyinku qabteen isagoo halkaasi ka dhaanteenayo
was a great African leader that left legacy and achievements which we all need to sustain and continue to his legacy as a model for our renaissance as an Africa.
dhammaanteenna way noocaddahay in ra-iisul wasaarihii hore ee meled sanaawi uu ahaa hogaamiye weyn oo afrikaan ah kaasoo ka tegaya dhaxal iyo hiigsi oo afrika u ah mid ay ku dayan karto which we all need to sustain and continue to his legacy as a model.
dhexgalka xabashida ee dowladda federaalka ayaa gaaray heer lagu faano baraha bulshadana lagu soo bandhigo qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka oo uu ka mid yahay axmed fiqi ayaana sheegay inay ka barbar dagaalami doonaan waxa loogu yeeray libaaxa madow balse filanwaa ayaa ku dhacay dowladda federaalka markii uu abiy axmed heshiiska badda la saxiixday hogaamiyaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi arrintan ayaana ah mid si fiican looga dheehan karo muuqaalka ay baahisay alfurqaan muuqaalka ayaa qeybihiisa dhexe waxaa lagu soo bandhigayaa halkii ay ka istaagtay dowladda federaalka in xabashida ethoobiya loo gacangeliyo qeyb ka mid ah dhulka soomaaliyeed iyadoona kolkaasi xasan sheekh uu sheegay in aysan diidnayn in etoobiya bad la siiyo balse ay u cuntami weyday in isaga la dhinac maro aan hadda ka horna aan ra-iisul wasaaraha etoobiya aan ku dhahay etoobiya badda akses ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su-aashana dhex taal ee waxay tahay etoobiya badda akses way u yeelanaye see ugu yeelanay laakiin hal midaan soo qaadaya intaasi kadib waxaa muuqaalka lagugu tusayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalk oo sheegaya in aysan wax mabaadi ah oo ku aadan ethoobiya aysan lahayn maalinbana ay si oola dhaqmaan wax istiraatiijiyada etoobiya aan ka leenahay runtii ma jirto madaxda soomaaliya maalin waxay ku leeyihin etoobiya waa etoobiya cusub etoobiya etoobiyada hore maaha way la digriyaan way la heesaan waxay sheegaan waxay ku leeyihin dadkan waa walaalahaynay leeyihiin haddana ayaamo ka bacda iyadoo haddana cadowga haddana leeyahay un baa baa arkaysaa etoobiya wilaysa bedeshaa lagu leeyahay haddana marna waxaa lagu leeyahay etoobiya etoobiyadii hore maaha laakiin siyaasiyiinta jahawareer waxaa iska jiraba aanba istiraatiijiyada cadow etoobiya nooga aadan oon leenahay maba jirtaba siyaasiyiinta aadaas iska leh shacabka soomaaliyeed mar kasta wuu ka digtoon yahay eh, dowladda etoobiya iyo damaceeda muuqaalkan oo ah mid xaqaa'iq badan xambaarsan aadna u xiise badan ayaa sidoo kale qaybihiisa dambe waxaa lagugu bidhaaminayaa dhiiranaanta ay maalmihii dambe la golo imaadeen dabadhilifyada ethoobiyaanka ee iskugu jira xildhibaano iyo hogaamiyeyaal kuwaasi oo si cad warbaahinta oga taageeray ethoobiyaanka kuna tilmaamay in ay abaal badan ku leedahay soomaalida arrintan ayaana timid kadib heshiiskii dhex maray masar iyo xasan sheekh anigoo xildhibaan ah tegey etoobiya kaalmo weydiistay ciidamo soo tababaray lugtii aan ka soo qaaday ceel berdoo xuduudkaa yaan xudur ku imid maalinkii xudur la qabanayey waxaa weeye safka hore ayaan xabadda ka ridahayey ma inkirayno dowladda etoobiya dadka soomaaliyeed iyo dadka koonfur galbeed iyo kuwa bakool waxay u qabatay marna ma inkirayno cid inkirtayna ma aqbalayno maalinkaan hiilka u baahnayn ee dhibaatada ugu xoog badaysa waxayna garab istaagayna iyaga ahayn waxa dadka annaga hadda waardiyeynayana ayaga weeye annaga oo aanan marnaba marxaladaha dalkeenna jira aan cidnana madaxa hoos ugu dhigaynin haddanana waxa weeye kaalinkooda in la inkiro ma aqbalayno dhanka kale waxaa soo muuqday guddoomiyaha degmada waajid ninka lagu magacaabo maxamed macalin oo difaacaya ethoobiyaanka weliba isagoo ku khudbeeyey afka axmaariga si uu u muujiyo halka uu wafaagiisa etoobiyaanka ah gaarsiisan yahay aniga deegaan ahaan degmada waajid oo maanta guddoomiyaha aan ka ahay afartan iyo shan kilomitr markaa istaagno etoobiyana dersnala etoobiya dersnala ah haddaan u gacanhaatiye ayagaa ii imaanayo fariin haddaan u diro ayagaa ii imaanayo haddaan danqado ama dhibaato ay gaarta ayagaa garab taagan ayagaana garab taagan soomaalinimadu la leeyahay shisheeye kaalkaal baa tihiin markii la hadlaba shisheeye kaalkaal iyo waxaas iyo hadda ma joogto sheekada soddon sano etoobiyana garab joogtaa ciidamada hadda noo jooga ayadaa tababartay ayadaa hubka siisay qoryaha hadda ay haystaan waxaan leenahay etoobiya ma ka kaftami karno inyaa gorbey etoobiyaano inyaa wenim etoobiyaano inyaa mangist inyaa mangist etoobiyaano waxaan leenahay etoobiya ma ka kaftami karno shakhsi dhiigga soomaalinimo uu dhab ugu yaallo iyo ruuxiskiisu dhanyoon dhiman dareenkiisu hadal aan inuu dhihi karabaa cidi tani waa xaqiiqada cad ee maragmadoontada ah mala awaalkana aan u baahnayn ee ku aadan ethoobiya waxa ay ka damacsan tahay soomaaliya iyo sida ay siyaasiyiinta dowladda federaalka daacadda oogu yihiin xabashida arrintan oo bulshada soomaaliyeed ku qasbayso in ay isku tashato una diyaargarowda sidii ay ku difaacan lahayd muqadasaadkeeda iskagana dhicin lahayd xabashida etoobiya kulan wada tashi ah oo u dhexeeyay beelweynta dir iyo walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa laga soo saaray go'aanno wax ku ool ah warbixinta warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed sheekh cali kulan ballaaran oo u dhexeeyay wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe iyo beelweynta direed ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayada munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay salaadiinta beesha iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ugu horeeya waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulankan ayaa lagu lafuguray qodobo dhowr ah oo isla gurfeeyeen wilaayada iyo beesha haddaba waa kuwan qaar ka mid ah salaadiinta oo la hadlay warbaahinta islaamiga iyagoona sheegay inay fulin doonaan qodobada ay la qaateen wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe gobolka jubbada dhexe mas-uuliinteeda ugu horeeya waaliga sheekh cali daraawiish waase ugu horeeya makaatiibtiisa iyo maamulka degmada jilib amiirka iyo makaatiibtiisa waxaan ku kulanay deegaan degmada jilib duleedkeeda ku taalla xeebta oo la yidhaahdo maaweyne anagoo ah beesha reer dareed beelaha dareed salaadiinta beelaha dareed iyo nabadoonnada iyo samadoonnada culamaa u diinka iyo macalimiinta dhallinyarada ganacsatada habeenka waxaas nugu kulmay maaweyne deegaan la yidhaahdo
diiradda saarnay oo aan kaga hadalnay difaaca diinta iyo basdhinta iyo intishaarista mahallahayay dacwada iyo dadka sida diintooda loogu wacyigelin lahaa loona bari lahaa waana isla qaadannay walaayadana insha allah way naga aqbashay waana soo dhoweynaynaa mar dhow iyo mar haddaba iyo mar kaleba in ayna soo booqdaan waxaan leenahay soo dhowaada waa deegaankiini deegaanka waxyaabaha aan ku ballanin insha allah way fuli doonaan biidni illaahi alkariim deegaankan insha allah waxaa joogo dad insha allah u helan soo dhoweynta walaayaadka kala gedisan oo u taagan ama dadka u taagan daafaca diinta ugu dambeyntii kulankan gunaanudkiisa waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe isagoona ka hadlay qodobo dhowr ah oo ay la qaateen beesha waa wada tashadaanoo talooyinaa dhex mara waxaan isugu dhimidna hadda waa talo beesha wixii ka jiran inaan ogaana wixii baahiya ay qabtana inaan ogaana annagana wixii tale iyo ra'yi nagu jira markaa aan idin siino wey wixii aad inoo sheegtaan insha allahu tacaala waa idinka qaadanaynaa jawaabana waa idinka siinaynaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay idmo marka ugu horreysa beesha guud ahaan waxaan u dardaarmaynaa ilaahay cabsida subxaana wa tacaala cabsida ilaahay iyo adduun iyo aakhiro lagu liibaanaa waxaan idiin dardaarmaynaa ilaahay inaad ka baqdaan fi siri wacalaaniya inaad ilaahay uga baqdaan subxaana wa tacaala taasaana idiin fududaynaysa adduun iyo aakhiro inaad barakowdaan ood liibaantaanoo reerku inay tarmaanoo mataqaanaa dad wanaagsan oo ahlu khayr oo hoggaan fiican iyo dhalinyaro fiican iyo dumar fiican inuu ilaahay ka soo saaro asbaabaha ugu weyne lagu heli kara waa ilaahay oo laga baqo subxaana watacaala midda kale waxaan idiin dardaarmaynaa midnimada beesha dhexdeena beesha direed waa dad walaala ah waa dad ehela waa dad qaraabo ah midnimada beesha marka inaad ku dadaashaan insha allahu tacaala suldaanka jazaahu llahu khayran iyo raggiisuba dadaal fara badan ay bixiyeen in dadkan la isu keeno wax ku yimid maalin iyo laba mahan dadaal fara badanaa la geliyey juhdi badanaa lagu bixiyey maanta alxamdulilah miraheediyaa la haystaayo si kastaba haatee kulankan ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan kulan ballaaran oo u dhexeeyay beesha jarirweyne iyo wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe oo ka dhacay isla wilaayadaas kaas oo laga soo saaray qodobo dhowr ah oo isla qaateen wilaayada iyo beelweynta jarirweyne
xadrooyin iyo suugaan dhaqameedyo ayaa laga sameeyey daruufta iyo amni darrada ka jirta magaalada muqdisho cabdulla mukhtaar ayaa ka warramaya magaalada muqdisho waxaa ka jira culays dhanka nolosha ah dhibaatada ugu daranna waxay haysataa dadka ka hooseeya dabaqada sare ee hodanka ah oo aan badnayn shaqo la-aanta dhaca ciriiriga nolosha iyo canshuurta xaddaafka ah waxay bulshada ku keentay culays dhanka nolosha ah waxaana la ysku raacsan yahay in xasan sheekh uu ugu wacan yahay dhibaatadan suufiyada oo ahaa kuwa ugu badan ee taageera xasan sheekh ayaa hadda alifay xadrooyin kala duwan oo ay ku sheegayaan in duruufta nololeed ay iyaga qudhooda taabatay inkastoo suufiyadu ay xadradooda ku cabireen shiidka ka jira muqdisho haddana meelaha qaar hadalladooda waxaa ka muuqanayay in allaah kayrkiisa ay baryayeen dhanka kale haweenka ku nool degmooyinkii qadiimiga ahaa sida shangaani iyo shibis ayaa dareenkooda ku aadan shiidka ku cabiray suugaan waxayna heestan ugu magacdareen xasan xumow oo uula jeedaan xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka xasan xumo yaa xilka noogu dhiibey xasan xumo yaa xilka noogu dhiibey xilmaas yaqaan xaafadahow galaaye xilmaas yaqaan xaafadahoos galaaye xasan sheekh ayaa toddobaadyo ka hor sheegay in dadka busaaraddu hayso yihiin argagixiso maalinba maalinta ka dambaysana waxaa soo xoogaysanaya dadka ka hadlaya xaqiiqada taalla magaalada muqdisho dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kooxo maleeshiyo ah ayaa ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka iyo aqbari weyne iyo walnaweyn ee gobolka shabeellada hoose sakariya cumar ayaa ka warramaya dagaalkan oo ahaa mid xooggan islamarkaana u dhexeeyey ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwo macawuusley ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa deegaanadaasi ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka yaaqbari weyne iyo wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaana dagaalkan u yimid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay weerar ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada macawisleyda ah iyadoona dhawaqa rasaasta ay labada dhinac isku weydaarsanayeen laga maqlayay deegaanada ka agdhadhow magaalooyinka yaaqa bari weyne iyo wallaweyn waxaana la soo warinayaa inay jiraan khasaarooyin soo kala gaaray dhinacyadan ku dagaalamay inta u dhexaysa magaalooyinka yaaqa bari weyne iyo wallaweyn ee shabeellaha hoose waxaana dagaalkan u dhexeeyey ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa macawisleyda ah ee ku sugnaa deegaankani uu imanayaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay deegaanadaasi ka taagnaayeen xiisado colaad ah kuwaas oo ay horboodayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed islamarkaana ay warbaahinta isku marinayeen hanjabaadyo kala duwan kuwaas oo mid kasta uu kan kale dusha kaga tuurayay ololo kicin colaadeed ah oo ka dhaca deegaanadaasi mana ah dhacdadantii ugu horreysay oo ciidamo kala taabacsan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamulada shisheeyaha ay ku wada dagaalamaan deegaanada ay ku sugan yihiin hase ahaatee waxaa marar kala duwan deegaanada ay ku sugan yihiin maamulada shisheeyaha ku daaban ay martigeliyeen dagaallo u dhexeeyey ciidamo ka kala amar qaata mas-uuliyiinta maamuladaasi kuwaas oo ay isku gaarsiiyeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac beeleed u dhexeeya laba maleeshiyo ayaa maalintii shalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mudug faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader laba maleeshiyo beeleed ayaa waxay maalintii shalay ku wada dagaalameen deegaan ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya dagaalkani u dhexeeya labada maleeshiyo ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo hiigle celle oo dhaca galbeedka gobolka mudug waxayna dadka deegaanka soo warinayaan in maleeshiyaadka ay isku adeegsadeen hubka culus iyo midka fudud ma jira wax khasaara nafeed oo ilaa iminka laga soo warinayo dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka kuwada dagaalamaya galbeedka gobolka muduga maamulada u shisheeya halkaasi keergeliya ayaa lagu eedeynayaa inay hurinayaan dagaalada u dhexeeya qabaylka wadadega gobolkaasi iyadoo ayba dadka qaar sheegayaan in askar maamuladaasi ka tirsan ay safka maleeshiyaadka ku jiraan ma ahan markii ugu horreysay oo maleeshiyaad hubaysan ay ku wada dagaalamaan gobolka mudug waxaana marar badan la soo wariyay dagaal beeleedyo u dhexeeya maleeshiyaad hubaysan oo gobolkaasi ku sugan waxaana dagaaladaasi ku dhintay dad fara badan halka ay kumanaan ruux oo kale ay ku barakaceen dooro sharci ah ayaa loo qabtay odayaasha iyo dhallinyarada deegaanka gamboole ee gobolka shabeellada dhexe mubaarak cumar ayaa ka warramaya dowladani oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayad islaami ah ee shabeellada dhexe ayaa loo qabtay ragga ku dhaqan deegaanka gamboole ee wilaayadaas dowladan ayaa socotay muddo toban maalin ah waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee ragga ku nool deegaanka gamboole kuwaas oo ka faa'iidaystay dowladan dowladan ayaa lagu qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah qaar ka mid ah dhallinyaradii iyo odayaashii ka faa'iidaystay dowladan ayaa ka warbixiyey duruusta ay ku qaateen iyagoona wilaayadii ka codsaday in lagu soo celceliyay dowladan oo kale awalan allah subxaana wa tacaala ayaa mahadsan tahniyan waxaan u mahadcelinayaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe taasoo ugu horeeyo waaligeenna sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku dukude raggaasoo soo diyaariyey dowladan iyo khayrkan faraha badan ee socday tobanka maalmood maskaxay ku bixiyeen maalay ku bixiyeen waxay ku bixiyeen maaragtay ficilay ku bixiyeen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeyahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro annaga haddaan nahay dadka reer gamboole ee ku nool degmadan waxaan fahanay wax fara badan qofka muslimka ah markuu dhegaysta wacdiga iyo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa axaadiidta markuu dhegaysto iimaankiisa waa sii ziyaadaya khayr fara badan ayaan haysanay waa noola soo safriyey annaga marka waxaa nagala rabaa waxay tahay saacadan laga bilaabo inaan noqon inaan noqono ducaad intaan fahanay in aan ka bilowno gurigeenno kadibna dadka muslimiinta ah aan sii fahansiino jasaak allahu khayr ee, annaga haddii aan nahay deegaanka reer gamboole dooro diiniya oo socotay muddo toban maalmood ah aa noo socotay ilaahay subxaana wa tacaalana waa noo soo gabagabeey meel fiican noogu soo dhammaatay dadka waxaa la weydiinayay arkaanu islaan arkaanu imaan maraakidiin haddii ilahay ku mahay ilahi waa noo soo gabagabeey waxaa waaye si fiican noogu soo dhammaatay amni iyo nabadgelya noogu soo dhammaatay aadaan u fiicannahay wax dhima qabno wilaayada islaamiga waxaan leenahay jasaaka allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala ajirkiina laga siiyo annagana haddii waan ka faa'iidnay Eh, waxaan leenahay insha allahu tacaala midaan iyo mid ka midaba haddana admaa sugaynaa inuu noo sii labalaabo oo haddii ilahay ku mahayo eh, barnaamijkaas oo haddii ilahay ku mahayo nagu soo laalaabto aad u rajaynaynaa dowradan ayaa qayb ka ah dowlaadka diiniga ah ee maalmihii u dambeeyey loo qabanayey bulshada ku nool wilaayada islaamiga shabeellada dhexe taas oo loogu gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga diineed ee bulshada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan shil sababay dhaawacyo culus iyo burbur gaadiid ayaa waxaa uu dhowaan ka dhacay ismaamul ka tirsan waddanka kenya cali aadan ayaa ka warramaya ugu yaraan shan iyo labaatan ruux ayaa ku dhaawacantay kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo kuwa yaryarka ah islamarkaana ay saarnaayeen dad rakaab ah gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano mataatuuda oo marayay wadada weyn ee isku xirta maamulka kiriyaagaha ayaa shilka uu ka dhacay ciidamada booliska ayaa warbaahinta u sheegay in baabuurta shilka gashay ay kala leeyihiin shirkado laamaha amniga ayaa intaas ku daray in dadka dhaawacmay oo da-dooda ay u dhexayso kow iyo toban ilaa afartan iyo sideed sano la geeyey isbitaal si gaar ah loo leeyahay oo ku yaala halkaasi dadkan ayaa waxay ka dhaawacmeen lugaha gacmaha iyo wejiga iyo qaybaha sare ee jirka dhinaca kale wadayaasha gaadiidka xamuulka ah ee shixnadaha qaada dalka kenya ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin kadib markii ay cabasho ka muujiyeen amni darro soo wajahday gaadiidleyda warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa